faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar maanta ka dhacay deegaanka ruunirguud ee shabeellaha dhexe faahfaahinoo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada ruunirguud ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhexmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ugu yaraan saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaalka halka lagu dhaawacay siddeed askari oo kale taasoo ka dhigaysa wadarta dhimashada iyo dhaawaca kow iyo labaatan askari marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca waxaa jira saanado ciidan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku furteen dagaalka waxaana ka mid ah shan a k b k m r b g iyo laba mooto dhanka galgaduud xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka min ah kula beegsaday ciidamada dowladda federaalk gobolka galgaduud ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka min ah u dhigay ciidamada dowladda federaalk weerarkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay duleedka deegaanka misigawaay ee wilaayada galgaduud weerarkaasi ayaa ka dhashay khasaare kala duwan wixii khasaare ah ee kasoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe insha allah